أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa mar kale hanjabaado kulul hawada u mariyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa xilli uu sii xogaysanayo khilaafka murtadiinta madaxa maamul goboleedka gaalaraac ah ee somalilan ayaa u duulay magaalada adis ababa xilli uu halkaas ku sugan yahay murtad gurguurte ardayda ah madarasada sheekh mukhtaar abuusubayr ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga ah degmada buurdhuubo ee wilaayadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda machadka qurdubah ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa mar kale hanjabaado kulul hawada u mariyey murtad gurguurta iyo kooxdiisa xilli uu sii xogaysanayo khilaafka murtadiinta khaalid xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeedo ayay hanjabaad hawada u mariyeen mucaaradka nidaamka murtad xasan gurguurte murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo goob fagaaro ah ka hadlayay ayaa sheegay in ay wajihi doonaan kooxda murtad gurguurte haddii ay is hor istaagaan banaanbaxa ay qorsheynayaan isagoo u jawaabayay murtad fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ayuu yidhi ku boojeeya yuhuud maatiinaan ka yeersiinaynaa waa iswajahaynaa waa iswajahaynaa waa is arkaynaa ninkii carara oo goobta ka carara waa arkaynaa madaxweynaha asaa nala mudaaraadi jira hadda jooga ninka mudaaraadka diidan asagaa nala mudaaraadi jira ragga hadda wasiirada oo barabagandada meelaha la taagan waa nala mudaaraadi jireen yaa wakaas ayagoo buslownin meeshaa yiri ma garatay waxba yees inii bootayni wax ay ini dheeryihiin lama arko inaa fahantiin waayo hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa kusoo beegmaya iyadoo kooxda ridada ay maamuucday in magaalada muqdisho lagu qabto banaanbax iyada looga soo horjeedo kuwaasoo iyaguna ku adkaysanayo inay qabanayaan siyaasiyiinta mucaaradka mahadsanid khaalid madaxa maamul goboleedka gaalaraac ah ee somalilan ayaa u duulay magaalada adis ababa xilli uu halkaas ku sugan yahay murtad gurguurte cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo hayaa warbixintaasi wafdi uu hogaaminayo murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ah madaxa maamulka shadalo dirirka ah ee somalilan ayaa saaka safar deg deg ah ugu ambabaxay caasimadda itoobiya ee adis ababa kadib socdaal uu muddo labo isbuuc ah ugu maqnaa imaaraadka carabta oo shalay un uu ka soo laabtay sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka madaxtooyada ridada somalilan kadib martiqaad rasmi ah oo ay ka heleen dowladda xabashida itoobiya waxaana wafdigan ka mid ah xubno wasiiro ah oo qaarkood ay horey usii tageen magaalada adis ababa wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka ridada somalilan oo luuqadda amxaariga kaga warbixisay safarka ciro ee itoobiya ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay mid labada dhinac kaga wada hadli doonaan arrimo la xiriira amniga iyo xaaladaha gobolka socdaalkan oo ah kii ugu horeeyey ee ciro uu ku aado itoobiya tan iyo intii uu qabtay hoggaanka maamulkaasi ayaa abuuri doonaa waxaa lagu sheegay jihada cusub ee iskaashi ee isku xiraya adis ababa iyo hargeysa sida lagu xaqiijiyay bayaankan lagu qoray afka amxaariga ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan booqashadan ma ahan oo keliya arrin diblomaasiyadeed oo rasmi ah balse waxay xambaarsan tahay fariin muujinaysa xiriirka qotada dheer ee labada dhinac waxayna calaamad u tahay dhisidda mustaqbal wadajir ah oo ku salaysan rajo iyo amni oo gobolka geeska afrika ah ayaa lagu yidhi qoraalkan oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ku faafisay barteeda facebooka safarka murtad ciro ayaa kusoo aadaya iyadoo maalin ka hor magaalada adis ababa ay kulan foolkafoolah ku yeesheen ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya gaal abiy axmed iyo madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud kulankan oo ahaa mid xogtiisa aada loo qariyey ayaa goor dambe wakaaladda wararka itoobiya ay faahfaahin ka bixisay wadaxaajoodkaasi dhex maray xasan gurguurte iyo abiy axmed waxayna sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay taageertay doonista itoobiya ee badda cas eelawareedyo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in kulanka garguurta iyo abiy axmed ay sidoo kale ku heliyeen xubno kale oo ka socday dowladda riddada imaaraadka carabta halkaas oo lagu gorfeeyey qabashada fadhi gaar ah oo la isugu keenayo ciro iyo gurguurte waxaa kale oo kulankaasi saddex geesoodka ah lagu jeexjeexay sidii kooxda riddadu ay u aqbali lahayd heshiiskii xaaraanta ahaa ee biixi iyo abiy axmed horey u kala saxiixdeen iyadoo kooxda villa soomaaliya loo ballanqaaday in loo fasixi doono dhaqaalihii imaaraadku uu siin jiray waxaana warar hoose oo weli aan la xaqiijin ay sheegayaan in dhammaan qorshayaashaasi uu aqbalay murtad xasan sheekh maxamuud mahadsanid cali yare ardayda madarasadaha sheekh mukhtaar abuu zubayr ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan abuu xasaan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور madarasada ashahiid biidnillaah sheekh mukhtaar abuu zubayr ee degmada buqa qable waxaa la furay sanadkii kun afar boqol soddon iyo shantii hijiriga waxaana abaabulkeeda iyo furitaankeeda iska lahaa allaha ka aqbalee sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga muddada ay furan tahay madarasada waxaa ka baxday ilaa lix dufcadood kuwaasoo qaar badan oo ka mida ku jira jihaadka cadowga lagula xisaabtamayo maadaama madarasada ay wadata magaca sheekh mukhtaar abuu zubayr amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la ogaa sida gaalada uu oola xisaabtamay waxay madarasadan hoos tagtaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana hadda dhigata arday isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo waxbarashadoodu ay maraysa meel wanaagsan dhowaan ardaydu waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qayb ka mid a duruustii ay madarasada ku qaateen يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزقا لدى من لي لدايتي أسأل اسمع كلام محقق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتواصل ولكلهم قدر وفضل ساضع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاء جاءت بي آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الذي ولا تأول qaalid cabdullaahi macalin daxir xaggee joogtaa degmada buqaa qable madarasada magaceed sheekh mukhtaar abuusbeer maasha allah maxaa barataan qur-aanka kariimka haye maxaa kale iyo adkaarta marka musqusha la gelaya maxaa la akhriyaa allaahuma innii acuudu bika min alqubthi walqabaa'is marka laga soo baxay maxaa la dhahaa qufraanag assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga ii sheeg cabdulaahi xasan macalin buxoor xaggee joogtaa degmada buqa qable madarasada magaceed sheekh mukhtaar abuusuweer xaggee ku taallaa degmada buqa qable maasha allah maxaa barataan qur-aan waayo qur-aanka noo akhri meesha akhrin karto bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga ii sheeg عاشي محمد xaggee joogtaa تقمد بقى قبل maasha allah maxaad dhigataa قرآن madarsee dhigataa مدرسة الشهيد شيخ مختار أبي الزوير maasha allah meeqa sana jirtaa توني كوسن maasha allah ilaahay ha ku barbaariyo haye maxaad noo akhrin lahayd القرآن الكريم haye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون xasbuk maasha allah Een, adkaarta ma taqaanaa ها.
haye adkaarta marka la seexanayo maxaa la dhahaa بسمك اللهم أموت وأحيا macalinka madarasada oo bandhigka kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahiyey aasaaskii madarasada iyo dufcaadkii ka soo baxay inta ay furan tahay xilliga madarasada la bilaabay shahiidkeynii abu zubeer markuu taqabalahu llah markuu shahiiday ayaa waxaan u darbadnay magaca aan ula baxnay madarasada si ilaahay subxaana watacaala uu kaga soo saaro kumanaan abu zubeer ah saa darteed waxaa nagu baraarujiyo markaasna ee waaligii oo ah maxamed mira ilaahay subxaana watacaala ha ka aqbalo madarasada ilaahay subxaana watacaala fadligiisii waxaa ka soo baxday ee dafcooyin aad u fara badan ee lix dafco ayaa qur-aanka soo- kasoo qalinjibisay qaarkood maanta waa qayaado ilaahay subxaana watacaala diinkiisa ayay maaragtay difaacahayaan ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaana watacaala qayaado inta ka badan inuu kasoo saaro madarasada sheekh mukhtaar abuzubeer ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo culuumta kale ee sharciga waana madarase aan rajaynayna idimka alle inay ka soo baxaan libaaxyo u argudo amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaha ka aqbalee sheekh mukhtaar abuzubeer maadaama ay magaciisa wadato mahadsanid abu xasaan maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga ah degmada buurdhowb ah ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo eegayaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gedo ayaa daawo qiibin ka sameeyey deegaanka qoondood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube ee wilaayada islaamiga ee gedo taasoo si weyn uga faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaankaas iyo deegaano kale waxaana uu maktabka halkaasi ka sameeyey baaritaano caafimaad oo iskugu jira kumbuyuutar iyo baaritaano kale iyadoona halkaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daawo qiibintan iyo baaritaanada kumbuyuutarka ku jira ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona si weyn u soo dhoweeyey howlaha caafimaad ee maktabka uu u qabtay bismillaahi raxmaan raxiim magacay meylare cabdirashiid alewdiino mayrooga degmada buurdhuub gaar ahaan meelo goondhodle raaroog doctoorinta oo muslimiinta hadiraan caafimaadkan inkooyan waana daawina siyan daawo maasha allahu ana siyan marka iyada iyada mahadsanyiga lahaa anoo le ramooday hamse abshir maxamed le'row ma ing mahanagaane muslimiinti ohanin gorti ohanin dirti dheeftuntange ilaahanin ku qaadi nin sheeni muslimiinta samahadle ilaahay hujaazi ilaahay kheyr inkijaazi yoon ardi alhamdulilah muraad iyo kheyr alihi kasehele unun daawo alihi ninka dara taasa ilaahay warsadaane weydiisadaane tan kale eed allanka farahi eednu allanka dhowaadi eednu allahanka dadlahanka dhowaayi eednu ardi alhamdulilaahi daawo fayle oo ma arday waa waa kase qiimo leh ilaahay ka mahadsan lankii ha gorodayn ilaahay dembijahi ka dhaafa mujaahidiintina muraadi allihii ka sehele meel beroogna haris aakhirana haris addunya allihii ka sii ilaahay gaaladana noo jibi ilaahay gaaladana noo jibi ardaa ninkubi ilaahay ku tuugan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماغا شغلي ساق عبد وانا ديروغا في مكتب كافماتا قبل كده داوني هشانتي داو ادي ادي عيجان فيلاني هشانتي ان شاء الله الهي بركاي anoo leero magaciisa fiican cabdullaahi oo rooga qoondhada rooga geeka mayba kama siina mujaahidiinta mayba ninshaanana kumbiitar iyo daawooyin maasha allah kamaadsan mujaahidiinta kombyuutarna saaran daawooyingan inshana una ciyaalkaanabu ilaahay qeyrsi mar walba mahadsanyin salaamu calaykum waraxmat maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga gado ayaa wada dadaala iyo baaritaano caafimaad ee dadka ay ku daaweynayaan taasoo ay ka wadaan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ee gado aad baad u mahadsantahay cazaam ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda machadka qurdubaha degmada galhareere ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى تلوناه حفظناه بأيام سرى مجموعة حفصة بنت سينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر مجموعة حفصة بنت سينا الله أكبر الله أكبر waxay ahayd musaabaqo u dhexaysay gabdhaha iyo wiilasha oo ka dhacday degmada galhareere ee wilaayada galguduud taas oo agaasinkeedu uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab musaabaqada waxaa lagu qabtay bartamaha suuqa magaalada galhareeri majmuucaadka ku tartamayey fagaaraha waxay kala ahaayeen maxamed bin siiriin xabsatu bin siiriin musaabaqo adag ayaa ku dhex martay fagaaraha majmuuco kastana si weyn ayay isu soo diyaarisay waxaa goobta ku sugnaa dadyow aad u fara badan oo ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay degmada galhareeri waxayna u soo daawasho tegeen tartanka xiisaha badan oo lagu tartamayey culumta shareecada islaamka guddiga musaabaqada wuxuu ku wargeliyey labada majmuuca waa maxamed bin siiriin iyo xabsatu bin siiriin inay u diyaargaroobaan su'aalaha la weydiinayo تلوناه حفظناه بأيام سردناه ووفقنا به الله وتلك عطية المولى وفي تدريبنا يحلو مع إنجازنا الأحلى تهانينا ويا بشرى لمن قام ومن أبلى
su-aasha koowaad waxay ku socotaa majmuucada maxamed ibnu siriin oo wiilasha ah marka tartamayaashu si fiican dhigahooda ha u furaan si ay su-aasha wakhtigii loogu talagalay jawaab saxa ay uga bixiyaan su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan marka maa huwa naskhu luqatan waistilaaxan oo loo jeedo naskhi maxaa layidhaha dhanka luqadda iyo dhanka istilaaxaba waxaan filayaa inay tartamayaashu fahmeen oo ay jawaab saxa kasoo bixi doonaan insha allah anigoo magacayga askiriyo oo ka socda majmuucada maxamed bin suriin haddii aan ka jawaabo su-aasha annasqu luqatan alizaala walnaqlu waistilaaxan rafcu xukmin daliilin sharciyin aw lafduhu bidaliilin min alkitaabi wasunna
tartamaha jawaabta uu bixiyey guddiga ayaan dib ugu celi doonaa haddii ay tahay sax iyo haddii kaleba insha allah su-aasha la weydiiyey majmuucada maxamed ibnu siiriin waxay ugu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo
maasha allah su-aashan xigta waxay ku socotaa majmuucada xabsa binti siriin si fiican dhegihiinna u fura haddii aan mar kale inkugu celiyo su-aashu waxay leedahay udkur maa yamtanicu naskhuhu waxaan filaya inaad fahanteen oo aad jawaab saxa ka soo bixi doontaan insha allah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجايق مريم عبد الكريم حانقص على مجموعة حفص بنت سيرين تاشينا ودي جوتة داس الأخبار هي الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان su-aasha la weydiiyey majmuucada xafsa bintu siriin waxay igu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo
su-aashan waxay ka socotaa maadada saddexaad oo ah maadada faraa'idka waxayna leedahay sida tan degihiinna fura majmuucada maxamed nasiiriin bayna ku socotaa waa kam asbaabu lirthi wamaa hiya haddii aan mar kale inkugu celiyo su-aashu waxay leedahay kam asbaabu lirthi wamaa hiya waxaan filaya inaad fahanteen oo aad jawaab saxa ka soo celi doontaan insha allah bismillaah magacaygu waa cabsamed waxaan ka socdaa majmuucada maxamed bin siiriin su-aal jawaabteeda haddaan isku dayo waa saddex nikaaxun wawalaa'un wanasab nikaaxun wawalaa'un wanasab
su-aasha la weydiiyey majmuucada maxamed ibnu siriin oo ahayd su-aashooda saddexaad waxay ugu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo su-aashan waa su-aal ayaduna ah maadada faraa'idka waxayna ku socotaa majmuucada xabsa binti siriin waxayna u dhacaysaa sida tan dhegihiinna fura su-aashu waxay leedahay kam mawaanicu lirthi wamaa hiya waxaan filaya inaad fahanteen oo aad ka soo jawaab celi doontaan insha allah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقايق يا سكي عبد الله وكسعد مجموعة حفص بنت سيرين سؤاشنا لو يدي جوابت هذا حيودعي ساسدة موانع الإرث ثلاثة ثق وقتل واختلاف الدين هدي أمر لما تكعدي موانع الإرث ثلاثة رق وقتل واختلاف الدين su-aasha la weydiiyey majmuucada xabsa bintu siiriin oo ah su-aashooda saddexaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo
maasha allah waxayna su-aasha koowaad oo maadadan ay ku socotaa ee tartamayaasha ama majmuucada maxamed ibnu siiriin si fiican dhegihiina u fura su-aasha waxay leedahay kam anwaacu lbuyuuci wamaa hiya haddii aan mar kale inkugu celiyo su-aashu waxay leedahay kam anwaacu lbuyuuci wamaa hiya waxaan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad ka soo jawaab celi doontaan insha allah بسم الله magacaygu waa mursal cabdiraxmaan waxaan ka socdaa majmuucatu maxamed ibnu siriin su-aashan la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo halaaatun baycu caynin mushaahada fajaa'izun wa baycu caynin mawsuufin fi dima fajaa'izun idaa wujidta sifatu calaamaa wasifa bihi wa baycu caynin qaa'imatin lam tushahad walam tuusif falaa yajuuzu su-aasha la weydiiyey majmuucada maxamed ibnu siriin oo ahay su-aashooda sagaalaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo Ee, su-aashan waa isla su-aal maadada fiqiga ah waxayna ku socotaa tartamayaasha xabsa binti siriin Ee, waxay leedahay su-aashu maa xukmu salaatu listisqaa haddii aan mar kale ugu celiyo tartamayaasha salaada rabdoonta xukunkeedu waa maxay Ee, waxaan filayaa inay tartamayaashu fahmeen oo ay ka soo jawaab celi doonaan نافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عزمي كان سعد حفصة بنت سيرين سؤال شنو بدي جابتي إذا دانس كدهم مسنونة مسنونة su-aasha la weydiiyey majmuucada xabsa bintu siiriin oo ahay su-aashooda sagaalaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo kadib markii uu soo ilaaday tartanka guddiga musaabaqadu wuxuu ku dhawaaqay natiijada runtii labada majmuucaba way dadaaleen een, ayagoo wada dadaalay haddana waxaa la yidhi gari ee, laba qof kama quslisiiso waa wada dadaaleen laakiin haddana wax yaray isdheer yihiin bas ah majmuucada kaarinta koowaad gashay iyo majmuucada gashay kaarinta labaadba labadooda ma xumayn haddaan ka bilaabo majmuucadii su-aalaha lagu bilaabay oo ahayd majmuucada maxamed ibnu siriin waxaa la weydiiyey toban su-aal tobankii su-aalood sagaal ay ka jawaabeen toban iyo sideed darajo ayay keeneen majmuucada kaleeto xabsa bintu siriin ayagana sidaas oo kale toban su-aalaa la weydiiyey tobankiiba si sax ay ugu jawaabeen hal darajo oo ka faa'iidaysi ahna ugu darsantay labaatan iyo kow darajo ayay keeneen saddex darajo ayay ugu qaadeen majmuucada maxamed ibnu siriin labada majmuuco waxay goobta ku soo bandhigeen musaabaqo ku dhisan cilmi iyo aqoon hufan
بحفظ راسخ يتلى تلوناه حفظناه بأيام سردناه ووفقنا به الله وتلك عطية المولى وفي تدريبنا يحلو مع إنجازنا الأحلى تهانينا ويا بشرى لمن قام ومن أبلى ليصفو العقل في حفظ وينشر خيره ظلا ليصفو العقل في حفظ وينشر خيره ظلا
guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu